wallaahi walaalow aniga meesha mar aan tegay oo lagu kala cararay oda waayeelho meel yaal gabar anug macnaha lugayoos yaal taal iyaduna mayda macnaha intaa ishaydu waa qabatay mayd badanna dadkii markay kala cararayeen dabay qaad diideenaa la yidhi saddex sheegayaan laakiin dadka lama wada waraysan karo macnaha laakiin dhacdadii anigu indahayga aan saaray oday iyo gaba gabar canug yar macnaha nuugayo waa arkayay macnaha intaa waa arkay laba gabdhood oo kalena meeshaana laga qaadaa la yidhi oo dhankaas iyo waxaa loo aaday oo qaxootigii kamid a dhinacaas dabeelaha sheekh ibraahim ay ka yimideen gabdhaa diiday aan maqlay waxaan kuu sheegaa ciidan ciidan horta aan ku degmada dayneyle waxaan kuu sheegaa laamiga dhankaa wixii ka jira niyow ciidanima oo qabiili ah oo toota oon saldhigga la shaqayn oo saldhigku qiran yahay oo hubaysan ayaa degmada ku shaqaysataa degmada saldhigga daynilaad weydii kartiin taliyahaad weydii kartiin taliya ku-xideenkaad weydii kartiin toban jeer ayaan uga dacwoon kala caradaa naagaa meesha yaal ilaa dadka meesha sawira ka socda dad shacaba ha aaday wixii markii meesha xabadu ka dhacdaan naagnay fiiri bal dadkii naagihii ama meesha lagu laayay waan aadnay oo naago ooyaha maryaha badkaa dadkii waa leedeen xabadu meelay ka dhacdana xaafadaada xaggeed aadmaysiyo dhankaysan kaaga soconaad u carareen ma ogta isku dhuu ciidanka booliska ah wax qaybinayaa ciidan kale waqooyi ka soo weerareen dhankaas oo baalka ahay waa waralis ciidankii yaa lagu buray booliskii gobolaa dhaawacmay iyo dhinteena ma aqaana kollaysaa meesha waa laga qaadayaa laleeyahay macnaha kuwa kale dhar nabadgeliya kuwaa watay kuuto kuwaa watay kuwa beliiska laftirkiisay wateen macnaha ciidan toban gaarahay adiga ahaayeen war waxaa fiican inaad inta soo tagtiin dadkii shacabka ahay laydin dhex geeyo riboodka sida aniga hadda aan ku siinayo shacabkii dhacdadu qabsatay oo masaakiinta ahay oo wax loo qaybinayo dad ah ayaa riboodkii oo dhiiggii ku yaal ayaa isdiyey maydkan odaga iyo gabadha anaaba kor tegada dad goobjoog u ah oo dab ah oo odayaal ah ayaa macnaha laydinkusaa meesha inta soo aadin hadda dhibkii waa kala istaagay dawladdiiyaa kusoo baxday saldhiggii waan wacnay war waxaan kasoo gaaraa nidhi hataa taliya ku-xigeenka daynila ka yimida ay maleeshiyaadkii dadka laayaa qorya ku qortay aasuu kasoo kala wareegay tigitaan maqlayay inuu yimid aska waa ay ku qarteen nimankii dadka laayay qoryaay ku qarteen ba laabo ayagii soo laabtay dawladda kale ay wacdeen saasaa hadda dawladii ku joogtaa idinkuna waad inaakartiine si nabadgelyaha hadda ka jirto xabadu kama socoto shacabkii waa degan yihiin oo hadda dhibma haysto laakiin waxaad helaysin warbixintii oo dab ahaad helays hadda xasan guuleeda la yidhaa walaal war afar degmo aftoodaa imilaad sheegata afar degmo aftood waxay sheegataa hodan waxay sheegataa howlwadaad waxay sheegataa wasiidney waxay sheegataa qayb qaybyaabkii kamida afar degmo afdood dacadsiga dadkaasaysta iyo kala xadiideynta iyo qolo walba maamul in lagu xirana waxaa macnaha dawladdu dadkan waa kala xadiiday weysay dabi iyo dacal intaasaa wiil qorahaysaa la wareegaa saas ula wareegaa oon boolis ahayn oon milatari ahayn laakiin dharkoodii wata oo qabiila